dhalinyaro ku shaqaysata farsamada gacanta kuwaasi oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa baraha bulshada ka bilaabay in si oolin ah ay ku iibiyaan agabyada guryaha sida fadhiyada iyo jiifafka xarunta alle aamin ayaa ka mid ah xarumaha lagu sameeya jiifafka fadhiyada kuwaas oo dib ugu iibiyaan bulshada ku nool beledweyne doctor cabdulaahi korjire maamulaha xarunta alle aamin ayaa ka warbixiyay ujeedka ay u soo kordhiyeen qaabkan ooleynka barnaamijkan online-ka ah waxaa ugu talagalnay maadaama dadkii social media ay ku wada xiran yihiin in jiifafka meesha ay ka arkaan misena meesha ay kasoo dalbadaan naqshad walba naqshadii ay heli karaan mase ay awoodaan markaas inay samaystaan anagana sidaas ugu sameyn u hirgelino sidaasaa ugu tiragalnay hadafkeena kaasoo ahay midda kale waxaan koobiyeynaa dhammaan jiifafka orginaalka nooc walba uu yahay qof walba qofka nooc walba uu keensado waan hirgelinaa waa sameynaa midda kale al-aamin farneejar waxay samaysaa farmashiyaasha kale iskafaalooyinka kale shalfisyada kuraasmanka iskuullada alaabta xafiisyada dhammaan wixiiba farneejar ku saabsan oo dhan waa ay sameeyaan sidoo kale muhiimadda uu leeyahay mase ay leedahay al-aamin gobolka uu kusoo kordhiyey qofka in uu sidiisa kusoo dalbado alaabta meesha uu ka arko beejkaas uu booqdo kadib xaafadiisa loogu geeyo meesha loogubaarki meesha loogu geeyo alaabta sidaas uu kusoo dalbado dad waxaa jira naqshada marka hore ayuu soo dalbanayaa kadibna waa loo sameynaa muddo three days gudahood ama saddex maalin ayay nagu qaadanaysaa in aan sameyno magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku yaala xarumo badan oo lagu iibiyo ama lagu farsameeyo agabka guryaha kuwaasi oo muhiim u ah bulshada beledweyne iyada oo shaqo abuur ay u noqotay dhalinyaro badan